maamulka gobolka banaadir oo diyaargarow xoogle uga jira xilli roobaadka guga ayaa biyabixin ka sameeyey wartaasi igaale degmada hodan biyabixintan ayaa la sameeyey degmooyin badan oo ka tirsan gobolka duba qaar ka mid ah bulshada ku nool gobolka banaadir ayaa u mahad celiyey shaqada laga qabtay sideynta biyaha wasakhaysan axmed amiir oo noo soo gartay inad biyaha naga bixiyo oo biyahaan dhumiyo oo bulaacdan iyo waxaan wasaqdan bannaanka naga geeyo oo ilmahayna nabad iyo caafimaad oo u noolaadaan intaas waxaa ku masan yahay boqolkiiba boqol aan ugu mahadinay ilaahan ku mahadinaya ilaahay idinkiisa idinkaayna aheen annagana ilaahay nabad anugu siiyo ayagana ilaahay nabad a siiyo dawladdaayna caadilada ah macaldegmadayna gadoomiyaalkayna ilaahan ku mahadinayna ayagan ku mahadinayna roobka hadda soo socda sanadkaa sanad koo waaye gu'waaye roob waa soo bilaawday hadda haddee la yidhi ha loo gargaaro masaakiintan biyaha laga bixiya haddii la yidhi boqolkiiba boqol waa ku mahadsan yihiin gudoomiyaha gobolka banaadir oo warta maanta noo soo diray booyide oo maanta aan dhib aan ku qabnay biyaha warta siigaala oo maanta naga dhuminhayo booyide noo soo diray aad iyo aad isu mahadsanyahay boqolkiiba boqol waqti xilli roob aan gelyahayna oo qaab daran meel xun aan degannahay qaxootiaan ku nahay dhib aan ku qabnay maanta waa mahadsanyahay boqolkiiba boqol borta oo mahad celinayna ilaahu mahad celinayna isaan u mahad celinayna boqolkiiba boqol dhibaatooga dhibaato waxaan ku qabnay wasaqaan ku qabnay kaneecaan ku qabnay wax badanaan ku qabnay oo dhibaatooyin ah